wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida maykrofoonka barnaamijka martida maykrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah abaanduuliyaha guud ee ciidamada amisom ahna taliyaha ciidamada jabuuti jenaraal cismaan subagle oo ku sugan magaalada beledweyne jenaraalku waxaan wax ka weydiin doonaa howlgallada guud ahaan amisom gaar ahaanna howsha ay ciidamada jabuuti ka wadaan gobolka hiiraan qeybo ka mid ah marka ugu horeysa jenaraal kusoo dhawow barnaamijka waxaa nooga warantaa marka hore ciidamada jabuuti ee kusugan soomaaliya ciidamada jabuuti ee kusugan soomaaliya tiradooda iyo meelaha ay ka howlgalaan
ciidamada jabuuti ee ka tirsan amisom waxa weeye waa waa battalion plus baa la idhaha battalion plus waa kun iyo dheeraad waxaan ka howlgalnaa hiiraan iminka waxaan u badan nahay magaala madaxda hiiraan beledweyne ayaan joognaa hawlaha aan ka qabanay waa waa hawlaha ay amisom mandate-ka u leedahay ama waajibaad ay ku leedahay sida inaan la inaan difaacno inaan ka difaacno raggani ciidanka waan tababarnaa waan u kala maslaxaad ummadahani isdilay inaan inaan dib u heshiisiino dib heshiisiiska qabaa'ilka iyo iyo dadka is islaayay iyo inaan soo celino noloshii dadweynaha oon iskuullada dhakhtarada iyo maxaan ku rahay garoonadii kubadda xerooyinkoodii waxaas oo dhan wixii aan ka qaban karno inaan u qabano oo waxa la yidhaahdo civic action yani militarygii oo dadkii civiilkaa caawiyaya oo dhakhtaradii maxaan kurahay khibeer garaynaya dhakhtaradii dayactiraya iskuuladii dayactiraya ciyaalkii iskuulka maxaan kurahay usoo iibinaya kubado oo waxaasoo dhan baan qabanaa marka sidee dadka deegaanka idiin arkaan gaar ahaan ciidamada jabuuti ee beledweyne joogaahi iyo bulshada halkaasi ku dhaqan xiriir sidee ahaa ka dhexeeya xidhiidhka anagu waxaan is leenahay xidhiid wanaagsan baa naga dhexeeya kalsooni baa ayaa naga dhexaysa waxaa dee taas u markhaatiya maliishooyinkii ay qabaa'ilku lahaayeen oo dhani way noo yimaadeen waxay way keeneen qoryahoodii iyo gaadiidkoodii oo waxay dalbadeen inay ay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed annaguna aan tababar siino kadibna dawladda soomaaliyeed aan u sheegno nidhaahno wixii markaas ciidamada raba in la qaato mashaharkiisii laga daro oo ciidankii degmada sidaa loo qoro taasaa noo markhaati furaysa inay kalsooni ku qabaan haddii kale nooma dhiibteen dadkooda ciyaalkooda dadkii daafici lahaa noomay dhiibteen halkii kuwaasi ay ku jireenna annagaa damaanad qaadnay inaan daafacno ummadda ka daafacno wixii xaqdarro ah ama dhexdooda isku samaynayaan ama qolada nabaddiidkiihii ay ku samaynayso ma garatay adiga waxaad tahay abaanduuliyaha guud ee ciidamada amisom laakiin sidoo kalena waxaad madax u tahay ciidamada jabuuti ee soomaaliya ku sugan marka aad fiiriso maxay ciidamada jabuuti kaga duwan yihiin ayaad dhihi lahayd ciidamada kale ee midooda africa ee ku sugan soomaaliya
horta waxaan guud ahaan waxaan nahay wala amisom oo waxaan wala leenahay dee dana guud oo iyo waajibaad guud baan leenahay waxaan dheernahay kuwaas waxaan dadkii baan afkoodii garanaynaa oo dhaqankoodii garanaynaa oon dareemaynaa waxa ay dareensan yihiin iyo waxa ay doonayaan taasaan markastiba waxaan kusii dhawaanaa dee qulubtooda iyo iyo danahooda aan isku aaminaa inaan waxa aan u joognaa meesha inayna ahayn inaan dagaalun ku jirno inaan soo celino noloshii caadiga ahaydna mathalan magaaladan markaan nibinay waxay ku jirtay bantoo weyn bantoomay ku jirtay yani ilaa labiya tobanka lama lama shaqo tegi jirin telefoonada waa la goyni jiray xaafaduhu way kala xidhnaayeen nin kastiba wuxuu qaadi jiray malishiya kastaba waxay qaadi jirtay isbaaray dhigan jirtay waxa la yidhahda ama checkpoint ama meelo ay cashuuro aanan xaq ahayn ay ku qaato wixii oo dhan baan qolooyinkii kula heshiinay intaan isku keenay aan maleeshiyadiina aan ka dhignay xoogkii qaranka aan wixii cashuuriya wixii la qaadayana sanduuq gaara ka dhig ay u sameeyeen ama ama ay ku dayactiraan iskuullada ama ay qolooyinkani militarigani aan aan samaynay lagu masruufo ama ay qaarkoodba ay intay intaa kasii turteen ay uniformkii u iibiyeen oo yidhaahdeen annakaa isku filaanayna ilaa intaa dawladdu ayna soo gaarayso waxaasoo dhani waa in waa afkaar aan u keenay iyo aaminaad aan aan aan dheernahay ciidamada kale ee aan saaxiibada generaal cismaan waxaa la sheegaa in ciidamada amisom marka la fiiriyo hadda uganda oo kale in ay haystaan waaye aragnimo ay ku dagaalamaan oo ay kasoo kororsadeen dagaalkii ay ciidamada dowladdu la galeen jabhadda l r a oo muddo labaatan sano ka badan socday ciidamada burundi waxaa la sheegaa in waaye aragnimo ay ku qabaan dagaalkii sokeeye muddaba wadankooda ka jiray laakiin ciidamada jabuuti waxaa la sheegaa inaanay ahayn ciidamo dagaalo wadankoodana ay ka dhaceen kuwa dariskana aan wax luga ku yeelan waayo aragnimo intee leeg ayay ciidamada jabuuti ku qabaan dagaalka furumaha iyo ka howlgelista goobaha colaadaha ciidamada jabuuti way ka qeyb galeen ciidanka tababarkiisu ma aha inuu dagaal intuu soo galo dad soo laayo ciidanku tababarku waxay ku qaataan akademiyada waxay ku qaataan inta ay xerooyinka joogaan baas yaa yaa la tababaraa tababarku waa wax joogto ah ninku kolkuu ciidan yahay oo wuxuu u joogay waa tababarku waa sidaas wey haddaad tidhaahdid experience waaye aragnimo oo xagga ciidamada caalamiga halkii kasoo shaqeeyay ciidanka jabuuti haiti uu tegay dhulka la yidhaha central africana uu tegay ciidamo badan oo oo saraakiil ahoo dhulka la yidhahda cote d'ivoire iyo ama ivory coast tegay oo africa ayaa jiray iyo ciidamo oo saraakiil badan oo oo isku diyaariyay ciidamadani inay kolka imanayeen dee muddo lix bilooda ayaa loo tababarayay inay dhaqanka meesha ay tegayaan iyo siday dadka ula macaamilayaan iyo siday nabadgelyada nabadda u ilaalinayaan iyo sida ay ummadda ula dhaqmayso ayaa dee lagu soo tababaray kolka waaye aragnimadu kuma xidhno un walaashay inaad dagaal intaad soo geshid dad soo deshid waaye aragnimadu waxay adoo halkaada jooga baad waaye arag noqon kartaa
waa mahadsan tahay waxaa jirta hadda waxaad joogtaan magaalada beledweyne laakiin magaalooyinka ku dhow beledweyne weli waxaa jooga xoogagii al-shabaabka ma magaaladiinaad ku ekaanaysaan mise waxaa jira qorshe aad gobolka hiiraan qeybaha ay weli shabaabku ka haystaan ama ha noqoto gobolka galgaduud ee dariska idinla ah aad uga sifeynaysaan al-shabaabka wax howlgalla ah hadda oo qorshaha idinkugu jira mustaqbalka inaad gobolka ka samaysaan ma jirtaa
way jiraan dabcan ninkii caqliga garanaya inaanan halkan uun sidaa loo joogaynin laakiinse dee qorshaha dagaalku dee wuxuu ku xidhan yahay naftiisaa iska sira waktiga la tegaayo iyo iyo sida loo xoreynayo laakiinse dee waxaana sirahayn inaa raggaa laga laga xoreyni doono meesha ama ma ma ma beri bay noqoni mise beri dambey noqoni unbay ku xidhan tahay ma bishanay noqon mise bisha dambe inaad dee laga xereyni doono unba unbaa hubaala intaasna dee ciidankii dalka qaban lahaa ciidan anagu weligeyba ma joogeyno waa inaan dhisnaa dee dadkii nagala wareegi lahaa meesha iyagu dalka iyo dadkaba naga sii xigay inaan inaan dhisno
n kuwaasna waa waanaga ku tala jirnaa ee wadnahmood n hadda amisom guud ahaan marka la fiiriyo meelaha ay qabsadeen waxaad moodaa waayadan dambe in dhaqaaqooda iyo socodkooda uu istaaga oo magaalooyinka ay qabsadeen xataa meelo shan iyo toban kilomitir u jirto weli ay al-shabaab ka fadhiyaan ama wadooyinkii laba magaalo u dhexeeya oo ay labaduba ciidamada amisom joogaan aan laysku dhex mari karin oo inta u dhexaysana ay shabaabku ku sugan yihiin maxay tahay caqabadaha ka hortaagan guud ahaan amisom in ay sameeyaan isku xir kusa xero- xerooyinkooda dhexdooda xataa ay isaga kala socon karaan oo ammaanka lagu sugaayo maxaa howlgalladii amisom dib u dhigay walaalay aha howl howlgalada amisom dib uma yaalaan waxaa waxaa si wax la yidhaahdo slowly but surely si dib yar waxa waxa ummadda wa- waxa ugu qaalisan lafta bini aadamka ugu qaalisan kolkaa inaad eh, mar kastiba dadka aada madaxda u tahay ee sida ugu nabadgelyo badan hawshooda siday ugu fulin lahaayeen ayaa loogu talagalaa marka iska orodun maaha waa run Een, wakti kastiba way jiraan inay laba dariiq kolkaad matalan een, afku iyo marka kolkaad ukala socotid inaad la kulantid eh, dagaal koos koosa laakiinse dee taasi macnaheedu ma aha raggaasi eh, waxbay waxbay sameeyaan waa waa waa jabhadeyn waa naflacaari waa ku dhifoo ka dhaqaaq iyo hal lagu maqlo uun idaacadaha iyo unbay unbay ujeedaan Een, wax weyn ooy raggaasi ay yihiin oy maanta isla hayaan eh, aad bay u yar tahay Een, kolba meel bay isku urursanayaan oy de- waxay waxay doonaan waxay ka samaynayaan dabcan de waa dad sidaa u wareegaya oo taasi waxay u ogolaataa inuu inuu maantana halkani eh, garaanaad ku tuuro berrina uu balidoogle uu wax ku tuuro taasi dee intaa idaacadda unbuu dee uga jeedaa Eh, laakiinse dee wax uu qabanayo oo oo oo dagaal uu hayaa ma jirto isna wuu og yahay ummaduna way og tahay Eh, kolkaas iyaanan loo qaadanin inaan inaan inaan inaan fadhino n ugu dambeyntii adiga waayo aragnimadaada n milatariga iyo howlgalladan iyo weliba tan kale aad soomaaliya u leedahay markaad fiiriso goormaad is leedahay amisom howsha laga rabo waa ay ku dhammayn kartaa ciidan soomaaliyeed oo milatariya oo xoog leh oo shaqada lagu wareejiyana wuu ku dhismi karaa hadda waa shaqa shaqada eh, ciidan samayntu oo waa waa shaqo wada jira Eh, shaqo amisom keligeeda qaban karta ma marka hore eh, waa inay rabistu ka timaado soomaalidu waxaanan waxaanan ila tahay inaad labada sanadood ee soo socdaa inay eh, eh, ciidan ku filan oo soomaaliya la wareegi kara oo inta badan qabani kara inaan in- inaan samayni karno haddii ciidanka beled weyne ee jabuuti ka tirsan eh, waxaa u go-aana muddo lix bilood ah eh, eh, inaan ilaa ilaa kun iyo shan boqol ilaa laba kun aan kusoo kusoo saarno Eh, taasi waxaan ka rabnaa inaan ka dhigno modelkii wixii lagu dayanaya inaan ka dhigno ciidamada jabuuti eh, halka ay joogaan Eh, ilaa imika shan boqol baan gacanta ku haynaa haddii dee sidaa ay ku socoto oo gacanna ka helno dawladii soomaaliyeed oo sidaa lagu dhiiri geliyo waxaan u malaynaya inaan een, een, sanadkani intuuna dhammaanin ilaa saddex kun aan degmada eh, hiiraan iyo galguduud ciidamadeeda oo dhan inaan eh, eh, inaan tababari karno aadaa umahadsan tahay jenaraale adigaa mudan ayo jazaaka allah khayr inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa abaanduliyaha guud ee ciidamada amisom genaraal cismaan subagle ahna taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ku sugan generaalka wuxuu qadka telefoonka iigu waramayey isagoo ku sugan magaalada beledweyne tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo